Deegaanka Janay Cabdalle waa mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Kismaayo. Waxaa laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo baahi weyn ugu qabeen bulshada ku nool deegaankaasi. Dhagaxdhigga xarunta waxaa ka qayb galay wasiirada, wasaaradaha caafimaadka, arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta howlaha guud iyo guryeenta dowlad goboleedka Jubbaland. Xarunta caafimaad oo lagu wado inay ka jawaabto baahiyaha caafimaad ee muddada dheer haystay bulshada deegaanka Janay Cabdalle iyo tuulooyinka ku hareeraysan ayaa waxaa hirgelinteeda gacan weyn ka geysanaya waaxda xasilinta ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland. Munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ka hadlay qaar ka mid ah wasiirada waxaana ay bogaadiyeen howlaha iyo siday u socdaan. Ugu horeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland Injineer Garas ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda xarunta caafimaad ee laga hirgeliyey deegaanka Janay Cabdalle isagoona si gaara ugu mahadceliyey xaruntaasi la hirgelinayo iyo hay-adaha ka caawinaya dhismaha xaruntaasi.
awalan waxaan u mahadcelinayaa horta wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adihii nagu caawiyey inay fangareeyaan iyo wasaaraddii daba ordaysay oo isku dayday oo isku taxallujisay arrintani inay hirgasho wakhti dheer bay socotay sida xaqiiqada waan uga mahad celinayaa wasiirka iyo shaqaalihiisaba inay aada isugu dhibeen inay arrintani hirgasho ilaahay baa mahadle maantay noo suura gashay xarun caafimaad waxay ka mid tahay adeegyada ugu muhiimsan ee bulshada loo loo qabto xarun caafimaad iyo waxbarasho iyo tiirarka iyo amni haddii laga helo meesha haddii adeeg bulsho oo dhammaystiran laga helo meesha macnaha wuxuu isbedelayaa tuulo wey ka baxaysaa meeshii degmay noqonaysaa waxaa laga rabaa dhismaha meeshan laga dhiso insha allahu tacaala inuu anfaco dadka tuuladan meeshan degmadan degan iyo nawaaxigeeda dadka u dhow waxaa loogu talagalaa adiliisi shan kun oo qof famil inay ka faa'iidaysato iyo ka badan marka dadka ilaa iyo biibi iyo ka shisho degan meesha caafimaad usoo doonan lahayn waa halkan ilaahay baa mahadle haddaan xarun caafimaad oo adeeg caafimaad leh oo hooyada umulaysa iyo hooyada dhakhtar u baahan iyo ilmaha xanuunsan aan loo qaadi doonin meel baabuur loo sii saaray iyo roob baa da-ay iyo katarbiil halashi cagaf hala saaro insha allahu tacaala inaan ka maarmi doono markay meeshaani dhammaato waxaana looga fadhiya annaga wasaarad ahaan inaannu keenno adeega caafimaad oo dhammaystiran insha allahu tacaala dadka deegaankan way ka maarmi doonaan inay mar dambe dadkooda xanuunsan lasoo saara cagaf iyo baabuuran ku haboonayn qof xanuunsan